aan ku horeyna booliiska soomaaliya ee ehelada laba dhalinyaro ah oo xalay lagu dilay magaalada muqdisho ayaa waxa ay maanta shir jaraa-id ay ku qabteen saldhigga waaberi ee gobolka banaadir ay uga hadleen falkii dhacay booliiska waxa ay sheegeen in xoog horudhaca oo la helay lagu tuhmayay in dadka dilka geysta ay yihiin askar ka tirsan ciidamada soomaaliya maadaama ay gaarigii ay wateen la xaqiijiyey in uu ku buufisnaa astaanta militariga ee ciidamada dowladda wariyaha v o eda cabdicasiis barrow ayaa haddaba warbixintan ka soo diray muqdisho shirkan jaraa'id ayaa waxaa si wada jira u qabtay afhayeenka booliiska soomaaliya cabdifataax aadan xasan iyo xubno ka mid a eheladii ay xalay ka baxeen sawda maxamuud xuseen iyo sakariya maxamuud xuseen oo ahaa laba dhallinyaro ah oo wada dhashay oo xalay ku geeriyooday rasaas ay fureen askar la sheegay inay ka tirsan yihiin ciidamada dowladda soomaaliya ehelada labada marxuum iyo afhayeenka booliiska ayaa sheegay in falka oo ka dhacay iskoyska dabka ee magaalada muqdisho ay socdaan baaritaano lagu ogaanayo cidda sida rasmigaa uga dambaysay waxaana intaa ay ku dareen in xogta ilaa iyo hadda la hayo ay sheegayso in askarta dilka geysta ay wateen gaari ciidan oo ay ku buufsanayd astaanta ciidamada xoogga dalka soomaaliya sida uu shirka jaraa'id ku sheegay afhayeenka booliiska gaashaanle cabdifataax aadan xasan waxaan rabnaa inaan warbixin kooban idinka siino kiiskii xalay ka dhacay isgooska dabka xalay oo ay taariikhda ahayd labadii bishii labiyo tobanaad labada kun iyo koob iyo labaatanka abbaaro laba saac iyo afartan iyo shan daqiiqo waxaa isgooska dabka lagu dilay gabar iyo wiil walaalo ah oo saarnaa mooto bijaaj sida ay caddeeyeen markhaatiyaal joogay goobta waxaa rasaas isgoyska oo jaam ahaa si uu jaamka isaga qaado rasaasuu diyey gaari uu ku buufsanaa sida ay caddeeyeen markhaatiga kalarka xoogga dalka soomaaliyeed goobta waxaa ku dhintay wiilkii gabadha walaalaha ah rasaastii uu riday gaarigaas sida ay markhaatiyaashu caddeeyeenna gaariga wuxuu u degtay dhanka isgooska bakaaraha
dhinaca kale xigtada labada marxuum ee wada dhashay ee xalay lagu dilay iskoyska dabka ee magaalada muqdisho ayaa dhankooda soo dhoweeyey sida booliisku ay ula shaqeeyeen waxaana geesta kale ay codsadeen in la dardargeliyo baaritaanka lagu ogaanayo cidda falkaasi ka dambaysay sida uu qeexay cabdimahad maxamuud xuseen oo ay walaalo yihiin labadii dhallinyarada ahaa ee xalay lagu dilay magaalada muqdisho magacaygu waa cabdimahad maxamuud xuseen weheliye lalan dhashay ilmihii xala meeshaan lagu xasuuqay sakriya maxamuud xuseen weheliye iyo sawda maxamuud xuseen weheliye oo askarta ciidamada dowladda qayb ka mida ay ku laysay ayagoo saaran mootobajaaj waa arrin tiiraanya leh dad mutacalimiina oo wax la soo baray in kiisa lagu dilo waxaan codsanaynaa hay-adaha cadaaladda inaan dowladda cadaalad ka helno waxaan kaloo bogaadinaynaa sida booliiska uu noola shaqeeyey ilaa iyo xalay uu noola shaqaynayey shirkan jaraa'id oo ay ehelada marxuumiintii xalay lagu dilay muqdisho iyo booliiska soomaaliya ay ku qabteen saldhigga degmada waaberi ee magaalada muqdisho ayaa imaanaya xilli dilkii xalay dhacay uu si weyn saameyn ugu yeeshay bulshada ku nool caasimada soomaaliya cabdicasiis barrow v o a muqdisho